alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waصaxbihi waslama tasliima kasiira ama bacdu waxaynu halkii ka sii qaadi doonaa kitaabkii alcaqiidaة اlwasitiya lishaykh اlislaam raximah اllah waxaanaynu u mahadnaqaynaa allaha jala wacalaa nicmooyinka badan ina siiyey inagu arsaaqay asixa waalcaafiya isu soo keen celiyey muddo markaynu kala maqnayn dabadeed manaynaan filahayn muddada intaa leeg inaynu kala maqnaanno hase ahaatee maqanta iyo wixii qeybee soo socda waxba inagu kama ogin wamaa tadri nafsu maada tagsibu hada kitaabku iska bilow buu ahaa waynu wadi doonaa in sha allahu tacaala qaala wa qowluhu xaggii hore ay ku cadfan tahay waxay jumladaasi sifaadka ilaahay ka waramaysa galay hadalka rabbi uu yidhi walowlaa id dakhalta jannataka walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allah laa quwata ila biاllah waxaa rabbi yidhi jala wacalaa walowlaa ay hallaa maad id dakhalta markaad gashay jannataka beertaada qulta tidhaahid maa shaaa allah maa ayu ladii ka shaaa allahu ilaahay uu doono ay xasala u dhacaya laa quwata awoodi uma sugnaa oo qofku awood ma laha ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaah alaaya qaala wa qowlihi waxaa kaloo jumladaa gala ilaahay jala wacalaa wuxuu isku sifeeyey hadalkiisa uu yidhi walow shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa maqtataluu ismay laayeen walaakin allaha ha yeeshe ilaahay baa yafcalu sameeye maa yuriidu wuxuu doonayo wa qowlih uxilat lakum bahiimat lancaam uxilat lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimat lancaami mayeedhaanka nicmoolayda ilaa maa yutlaa calaykum waxa laydinku kor akhriyaayo mooyaane ee aayadda laydinku sheegi doono inuu xaaraan idinka yahay xurimat calaykum lmeytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhila bihi ligayr illaah wlmunkhaniqatu wlmawquudatu wlmutaradiyatu wاlnatiixatu ilaa akhiri اlaaya kuwaa weeye hayra muxili saydi xaalaydaan ahayn kuwa xalaashanaya ugaadha wa antum idinka oo xurumun yacnii ixraamtay oo xaj ama cumro xidhay ina allaha ilaahay yaxkumu wuxuu xukumaa maa yuriidu wuxuu doonayo wa qowlihi ay wa fii qowlihi iyo wuxuu isku sifeeyey hadalkiisa uu yidhi ayaa jumladaa galay man yurid illaahu ilaahay qofka uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu lilislaam yashrax wuxuu u ballaadhin oo u waasicin sadrahu laabtiisa lilislaami islaamnimada waman yurid qofka uu doono an yudilahu inuu lumiyana yajcal wuxuu ka yeeli sadrahu laabtiisa dayiqan mid cidhiidhiyah oo xarajan aada u sii cidhiidhiya markaasoo naga kaannamaa yasacadu fi samaa sidii oo samada inuu koro uu isku kalifayo oo kale sidaasaa iimaanka iyo islaamka iyo khayrku ku noqonaya ikhwaanii aayaadkan mualifku wuxuu u soo arooriyey inuu sugo ama uu inoo tilmaamo laba sifoo ka mida sifooyinka ilaahay sifada koowaad waa sifatu liraada sifada labaadna waa mashiicada weeye ilaahay jala wacalaa wax wuu doonaa wuxuu doonaanu doonaa wuxuu doonaan u sameeyaa wakadalika mashii'aduna ilaahay way u sugan tahay maa shaaa allah laa quwata ila biاllah walow shaaa allah maqtataluu walow shaaa rabuka maa facaluuh wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah sidaa ilaahay jala wacalaa isugu sugay ayaa ahlu sunnati waljamaacana ay ugu sugayaan waayo dariiqoodu waxa weeye sifaadka ilaahay ee ku soo aroortay qur-aanka iyo xadiidka inay rumeeyaan oo ay sugaan cala alxaqiiqati laa cala almajaaz iyaga oo ku socodsiinaya xaqiiqadeeda iyo macnaheeda ilaahay jala wacalaa u qalma oon majaas majaas iyo taxriif iyo wax la mid ah ku samaynahayn inaba iraadadaasi ilaahay jala wacalaa lagu sifeeyeyna ahlu sunnaha agtooda waxay u qeybsantaa laba qaybood aliraadatu iraadataan iraadatun kowniya iyo iraadatun sharciya iraadatun kowniya waxaa looga jeedaa waa wixii ilaahay jala wacalaa ahaantiisa kown ahaan uu doonay weeyi macnihi aanu sharci garayn laakiin uu maaragtay isagoo abuuray ee uu doonay ee uu qadaray ayaa iraadada kownigaa looga jeedaa iraadada sharcigaana waxaa looga jeedaa waxa ilaahay jala wacalaa addoomihiisa sharci ahaan uu uga doonay inay la yimaadaan oo ay ku camal falaan ama ay iska daayaan oo iskaga tagaan iimaankiibaa ilaahay sharci ahaan addoomihiisa uga doonay salaadiibuu uga doonay zakadii iyo xajkii iyo soomkiibuu uga doonay waxyaaba fara badan baa ilaahay jala wacalaa uga doonay doonista ilaahay jala wacalaa arrimahaasi uu doonay addoomihiisu inay la yimaadaan ayaa iraadatun sharciya la idhaahdo labada iraado iraadadaa kowniga ah ee qadarka ilaahay jala wacalaa maaragtay ku tacalluqda iyo mashiicada ayaa haddaba isku mid ah oo iraadada markaad labadaa qaybood u qaybisay iraadada kowniga ah ee qadariga ah iyo mashiicada ayaa mutaraadifaan ah oo isfangashan ama isku mid ah oo isku macno ah waxaanay ku saabsan yihin wixii ilaahay jala wacalaa uu qadaray wax kastoo ilaahay jala wacalaa uu qadaray oo maaragtay uu abuuray waaya sidaa awgeed baa labadaa iraadee aynu sheegnay waxaa u dhaxeeya dhowr farqi baa u dhaxeeya farqiga koowaad ee u dhaxeeya waxa weeye iraadada kowniga ahi mashiicadaasay la macno tahay aliraadatu alqadariyana waa la idhaahdaa wax kastoo ilaahay jala wacalaa uu qadarayna yacnii dhicitaankiisa ayaa ilaahay jala wacalaa uu doonay iraadada laakiin sharciga ama diiniga ahi waxay iyadu maaragtay la xidhiidhaa ilaahay maxabadiisa iyo ridahiisa oo wixii ilaahay sharci udo sharci ahaan u doonay waanu jecel yahay waana ka raalli weeye farqiga labaad iraadada kowniga ahi way dhacaysaa mar walba oo wixii ilaahay kown ahaan u doonee macnihii uu qadaraa waa wax dhacaaya mar walba waa wax dhacaya maa shaaa allaahu kaana wamaa lam yasha lam yakun laakiin sharci ahaan ilaahay jala wacalaa wuxuu u doonay qad yaqacu waqad laa yaqac inuu dhacayo inaanu dhiciniba waa suuragal tusaale ilaahay dadka wuxuu sharciga ahaan uga doonay dhammaantood iimaan inay la yimaadaan soo maaha oo ay rumeeyaan ilaahay iyo rasuulkiisa in badani way la yimaadeen oo markaa way rumeeyeen in badan oo aada uga sii badanina may rumayn oo arrinta noocaasa waxa weeye lama iman waa farqi labaad farqi saddexaad oo u dhaxeeya waxa uu yahay labadaasi iraado in la yidhaahdo iraadada kowniga ah ama qadariga ahi waxa ay ku tacalluqdaa ama la xidhiidhaa wax kastoo dhaca wax kastoo dhaca ama ha noqdo wax ilaahay jala wacalaa uu jecel yahay ama ha noqdo waxaanu ilaahay jalla wacalaa jeclayn wax kastoo dhaca kown ahaan ilaahay wuu doonay oo isagaa qadaray oo inuu dhaco waxa weeyaan markaa dee qoray laakiin iraadada sharciga ahi iyadu waxay markaa ku tacalluqdaa uun ama la xidhiidhaa uun wixii ilaahay jalla wacalaa uu jecel yahay oo wuxuu ilaahay jecel yahay in lala yimaado ayuu doonaa in lala yimaado addoommuhu ay sameeyaan wuxuu jecel yahay in laga tago ayuu doonaa addoommuhu inay ka tagaan oo iska daayaan soo ma aragti ilaahay jalla wacalaa shirkiga iyo macaasida oo dhan wuxuu jecel yahay in laga tago sidaa awgeed baa addoommaha wuxuu ka doonay inay ka tagaan oo iska daayaan wax alla wixii daaco iyo khayr iyo wanaag iyo cibaado ana ilaahay wuxuu doonaa in la sameeyo sidaa awgeed wuxuu markaa jecel yahay in lala yimaado marka iraadadaasi sharciga ahi waxa ilaahay jecel yahay ayay iyadu ku gaar tahay ta laakiin kowniga ahi wax kastoo dhaca ayay iyadu waxa weeyaan markaa la xidhiidhaysaa wax kastoo dhaca ilaahay wuu qadaro dee kown ahaan buu doonay ma fahanteen markaa ama macni wuxuu ilaahay jecel yahay ha noqdo ama wuxuu ilaahay jalla wacalaa necab yahay ha noqdo waaya sidaa awgeed baa shay wanaagsan oo daaca ahi hadduu dhaco tusaale ahaan salaadda hadda dadkii tukada ay tukadeen ilaahay jalla wacalaa sharci ahaan buu u doonayoo iraadadii sharciga ahayd way ku tacalluqday waayo waa wax wanaagsan oo ilaahay dadka uu ka doonay soo maaha tii kowniga ahaydna way ku tacalluqdayoo inuu ilaahay kown ahaan u doonay waxa u daliila dhicista ay dhacday in lala yimi soo maaha oo ilaahay jalla wacalaa haddaanu qadareen oo aanu qoreen oo kown ahaan aanu u dooneen dee waxa weeyaan markaa may dhacdeen oo may suuro gasheen in la tukadaa waayahay sidaa markaynu usoo ururinay aayaddaa ugu horaysa walowlaa lowlaadaasi waa taxdiidiya macnaheeduna wuxuu noqonayaa halla waxaanay ku saabsanayd aayaddu qisadii labadii nin waxa weeye saaxiibka ahaa ninkii wanaagsanaa ninka ay saaxiibka yihiine markaa labada beerood ee cajiibka a lahaa waaninaya ee la hadlaayey eelaha ilaahay u mahadnaq markaa wuxuu ku yidhi walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allah laa quwata ila billaah maxaad markaad beertaada gashay u odhan weyday maa shaaa allah maxaad u odhan weyday ee aada isagu adigu isula fagar tidhi id ilaahii ku siiyey waxanoo nicmo ah iyo beerahan iyo webiyadan aada ugu mahadnaqi weyday waaya maa shaaa allah xagga marka la laqbaynayo laba siyood baa loo laqbayn karaa laqbada koobaad waa in la yidhaahdo maadaasi waxa weeye waa mubtada waa is mawsuulo mubtado ah khabarkina xagga dambuu dhacaya waa la soo qadaraya maa shaaa allah maa ayu ladii ka shaaa allaahu ilaahay uu doono ay shaaahu allah yani kaana wuu dhacayaa ama xasala sidaa la dhaa xasala iyo kaana iyo khabarkii la qadaro waxaa kaloo suuro geli karta in laga dhigo markaa khabar oo mubtadihii lasoo qadaro la idhaahdo maa shaaa allah elamru arinku maa shaa allaahu ilaahay kuu doono weeye si kastaba ha ahaatee aayadda waxaa laga qaadanaya ihbaatu lmashii'ati lilaahi jala wacala shaaa allah waxaa kaloo laga qaadanaya ihbaatu lquwati lilaahi jala wacala laa quwata ila billaah addoommaha qudhooda way soo aroortay iyadoo quwad loo sugayo awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa ha yeeshe ee awoodda addoommuhu ay leeyihiin ilaahay baa siiyey jalla wacalaa oo u abuuray oo ugu tafadulay midda kale awooddoodu ma dhammaystirna oo miday wax walba ku awoodaan ma aha awoodda iyo quwada iyo qudrada dhammayska tirani waa ta alle jalla wacala ilaahayna jalla wacalaa awoodda addoommaha uu siiyey haddii aanu u kaalmayn oo aanu isagu waxaan u qadarin oo aanu karsiinin ma waxa weeyaa la imanayaan aayadda labaadna walow shaaa allaahu maqtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid waxaa laga qaadanayaa iyadana ihbaatu lmashii'ati lilaah mashii'ada ilaahay jalla wacalaa sugis loo sugayo walaakina allaha yafcalu maa yuriid waxaa kaloo laga qaadanayaa ihbaatu lficli lilaahi jala wacalaa yafcal ilaahay wuxuu doono ayuu sameeyaa wakadalika ihbaatu iraadati lilaahi jala wacalaa yuriid waa saddex ficil shaaa allah yafcalu yuriidu saddex ficil weeye ifaadka ilaahayna jala wacalaa afcaasha ilaahay loo sugaaye lagu sifaynayo waa laga qaataa oo sifada nusuusta marna sideedaa loo caddeeya sifa ahaan baa loo caddeeya marna waxaa laga qaataa can ariiqi ismi magac magacyada ilaahay ka midaa laga qaataa lagala soo baxaa marna can ariiqilficli baa loo loo sugaayoo ficil ilaahay jala wacalaa loo tiiriyey ya ayaa maaragtay waxa weeye lagala soo baxaa walow shaa allaahu maqtatalu markaa waa kown ahaan oo aayaddii suuratu lbaqara ee ilaahay uu kaga warramayey rusushii uu soo diray iyo dadkii ay u yimaadeen inay qaybsameen oo markaa qaarna ay rumeeyeen qaarna ay waxa weeyaan beeniyeen dabadeeta la islaayey wax badani uu dhex maray arrinta noocaasi qadarka ilaahay bay ku dhacday iyo mashiicadiisa walow shaaa rabuka aayad kalena rabbi wuxuu ku yihi walow shaaa rabuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica afa anta tukrihu nnaasa xataa yakuunuu muminiin wax kasta oo koonkan dhacaya wuxuu ku dhacayaa ilaahay jala wacalaa mashiicadiisa iyo doonistiisa ayuu ku dhacaya wa qowlihi uxilat lakum bahiimat lancaam aayaddaasi saddexaad alancaam waynu naqaanaa waa nicmooleyda geel iyo adhiga iyo loda ayaa la ydhaahdaa bahiimana waxaa loogu bixiyey waa mayeedhaan liannaha laa tatakalam mid hadlaysa maaha ilaahayna wuxuu ka waramay in laynoo xalaaleeyey cidda inoo xalaalaysayna waa ilaahay jala wacala waayo huwa aladii waxdahu yuxilu wayuxarim ilaahay waa allaha keligii wuxuu doonana xalaaleeyo wuxuu doonana addoomihiisa ka xarimo mooye ilaa maa yutlaa calaykumna waynu sheegnay oo waxyaabaha ilaahay maaragta aayaadan aayaadka ka dambeeya uu ku sheegay in laynaga xarimay almawquuda almutaradiya alnatiixa wamaa akala asabc iyo waxyaabaha la midka ah hayra muxili saydi wa antum xurumna yani muxilidaasi jamcu mudakara saalimba asalkeedu ahaa waa jamcu mudakara saalimba oo asalku wuxuu ahaa muxiliina binuun dabadeeta imaka nuuntii baa la jaray ya-dii baa soo hadhay muxili asaydi sababta loo sarayna waa lilidaafa oo luuqada waxaynu ku naqaanaa jamcu mudakara saalim iyo muhanaha nuunta ay wataan marka la idaafaynayo waa laga jaraa watasquطu nuunaani fi lidaafa naxwu ra'aytu saakini rasaafa waqad marartu saaxibay akhiina faaclamuu fii xadfihimaa yaqiina marka hayradaasina waa la xaalaynaya xaal aad tihiin kuwa markaa aan xalaashanahayn ugaadha wa antum xurum idinka oo xurum ah yaa xurumna waa jamcu muxrim waa qof waxa weeya xaj xidhay ama cumro xidhay oo intaa uu ixraamkaasi ku jiro inuu ugaadhi la yimaado hadda nicmoolayda ama ancaamta laga warramaye ancaamta kuwooda la ugaadhsada ee markaa waxshiga ah inuu ugaadhsado iyo ugaadha kala midnaba macnii waxa weeye uma bannaano qofku intuu muxrimka yahay ilaa ixraamkiisaa si uu dhammaanayo waay cid ugaadhsanaysa inuu xataa ugu kaalmeeyaana ma bannaano in allaha yaxkumu maa yuriid ilaahay wuxuu xukumaa wuxuu doono aayaddanna waxaa laga qaadanayaa ihbaatu alxukmi lilaahi jala wacala ilaahay wuxuu xukumaa ilaahay baa wax xukuma in ilxukmu ila lilaah xukumkana ilaahay baa iskale jala wacala xukumka ilaahayna wuxuu u qaybsamaa mid kowni ah iyo mid sharci ah ayuu u qaybsamaa ilaahay sharci ahaan isagaa addoomihiisa waxa weeye kala xukuma oo wuxuu doono u xalaaleeyo wuxuu doonana ka xarimo wuxuu doono ku waajibiyo wuxuu doono u sunneeya wuxuu doono isagaa ilaahay jala wacalaa fara wuxuu doonana ka reeba kown ahaana ilaahay jala wacalaa isagaa wuxuu doono qadarea xukuma maa yuriidu wuxuu doonaya ayaa ilaahay xukumaa ihbaatu liraada saasoo kale aayadda laga qaadanaya waay haddaba alkan iraadadu ma tii sharciga ahayd baa mise waa tii kowniga ahayd waa iraadadii markaa sharciga ahayd weeye waayo waxa laga warramaayey wax la xalaaleeyey iyo wax la yska xarimay iyobaa laga warramayey arrintaasina waa mid sharciga ku saabsan iraadadii kowniga ahayd qudheeda in lagu fasirana wax diidayaa ma jirto aayaddaasi afraad faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam iraadada ku jirtaa rabbi uu tilmaamayo qofku doono inuu hanuuniyo inuu laabta islaamnimada iyo khayrka u ballaadhinayo laabtiisa u waasicinayo qofku doono inuu lumiyana laabtiisa u cidhiidhi kaga dhigayo iraadada ku jirtaa ee labada jeer ku soo noqotay waa iraadatun qadariya kowniya qadariya weeye waa iraadadii markaa qadariga ahayd ee kowniga ahayd oo ilaahay jalla wacalaa cidduu doonana uu hanuuniyaa cidduu doonana uu lumiyaa weeye aayaddanna ikhwaani qofka dareenka lee soo jeeda baqo weyn bay ku abuuraysaa sidaa awgeed bay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddaad aragto iyadoo khayrkii uu kugu adag yahay oo salaaddii iyo cibaadadii iyo aad mooddo in lagaa soo hortaagayo kugu adag tahay yacni naftaada aad iyo aada u tuhun oo maaragtay isdabaqabatee hadaad aragtay iyadoo khayrku waxa weeye kuu fudud yahay uu kuu macaan yahay ood ku dhiiranayso ood la imanaysana iyaduna waxa weeye waa calaamad khayr iyo wanaag ilaahay inuu kula doonay muujinayso waaya faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqa laabtiisuu cidhiidhi ka dhigaya xarajanna waa shadiidu dayq aad mid usii cidhiidhiya ilaahay ka dhigaya dhib uu ku yahay salaada iyo cibaadadu subxaana allah balu fiirsada addoommaha ilaahay qof baa muslima hadduu doono qaraabadaada ah meel kula jooga laba qofa hadday doonaan iskuba dhalasho xige ya qofna masaajidka iyo cibaadada iyo khayrka ayuunbaa la jeclaysiinaya loo fududaynaya waa safka hore wixii khayra uu ku dadaalaya waa qofkaa markaasu xulduuman eed arkaysa aakhira inuu u shaqaysanayo qofna nagunbay ku noqonaysa waxa buur kala cuslaanaysa inuu koro masaajidkan tagoo kusoo cibaadayso kusoo tuko khayrkan soo dhagayso ayuunbaa nag ku noqonaysa subxaana allahi wa bixamdih marka ilaahay jala wacalaa islaamnimada inuu laabteenna u fura iyo khayrka iyo inuu weliba inagu sugo in badan waa inaynu rabbigeen weydiisana jala wacalaa ahlu sunnuhu way sugayaan ifaadka ah qolada la idhaahdaa shaacirada sifatu liraada waxay ka mid tahay sifaadka ay sugaan waayo toddoba sifo ay ashaaciradu sugaan baa jirta qaarkood waxbay maaragtay ku daraaneen laakiin toddobadaa way wada sugaan baa ahlucilmigu idhaahdaan toddobadaa sifo waxaa ka mid a xayaatadaynu soo maray cilmigaa ka mid a samac iyo basarkaa ka mid a iraadadana ka mid a qudrada ayaa waxa weeyaan ka mid ah waayahay kalaamkaa ka mid ah toddobadaa sifay sugaan laakiin toddobadaa sifo siday u sugayaan iyagu iyo sida ahlu sunnuhu u sugayaan furuuq baa udhaxaysa oo iyagu marka koowaad waxay ku sugayaan sifaadkaa ay sugayaan caqliga ayay ula noqonayaano waxay ku leeyahay caqligaa sugay oo tilmaamaya ilaahay inaanu maaragta ku sifaysan yahay oo aanu ka marhnaan karin dabadeetoo caqliga markay asal ka dhigaanay ku sugaan ayay hadhow hadday nusuus helaan ku soo aroortayna nusuustaana soo qaadanaya laakiin asal maxaa u ah caqliga ayay asal ka dhigayaan ahlu sunnuhuna markay sugayaan sifaadkan iyo kuwa kaleba maxay asal ka dhigayaan kitaabka iyo sunnada ayay waxa weeye asal ka dhigayaan wa kadaalika sifaadka qaarkood siday u sugayaan iyo sida ahlu sunnuhu u sugayaan farqi baa udhexeeya oo imaka iraadadan waxay idhaahdaan iraada wey jirtaayo ilaahay waxbuu doonaa laakiin iraadaday sugayaan waa iraadatun waaxidatun tacallaqat bilmuriidaati azalan waa hal iraado yidhaha hal doonisoo beri hore arrimaha ilaahay mar wada doonay weeye ma fahamta wax alla waxaa arrin dhacaya ee mid dhalanayo ee mid dhimanayo ee qaar la halaagayo ee qaar dabayla lagu sallidayo duufaan ee qaar ilaahay jalla wacalaan u nicmaynayo ee qaar xanuuna lagu sallidayo ee qaar madax laga dhigayo ee qaar waxa weeye madaxnimadii laga tuurayo ee qalalaasayaal mararka qaar dhacaya ee wanaag iyo khayr iyo nicmo dhacaya waxyaabaha kala duwan ee aragtaan ee koomka ka dhacaya ee dhammaantoodina tusinaya ilaahay jalla wacalaa iraadadiisa iyo doonistiisa iyo maamulkiisa waxa iyagu ka leeyahy may mar qurun buu ilaahay wada doonayoo waa iraado keliya oo mar arrimaha uu wada doonay madhabkaasina waa madhab baatila ahlu sunnuhu aada iyo aad bay markaa u radiyeen meelaheeda insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في قوله waxaa kaloo galay ilaahay jala wacalaa wuxuu isku sifeeyey hadalkiisa uu yidhi waaxsinuu samafala ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi jala wacala waaqasituu cadaalad sameeye ina allaha ilaahay yuxibu uu jecel yahay almuqasitiina kuwa cadaalada sameeye wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi fama staqaamuu lakum muddada ay idin toosan yihiin ee ballanka iyo heshiiska la gasheen ay idinku toosan yihiin fastaqiimuu lahum idinkuna ugu toosnaada ina allaha ilaahay yuxibu wuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsadee xumaha oo dhan iska ilaaliya wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina allaha ilaahay yuxibu wuu jecel yahay attawaabiina kuwa toobadkeenka badan ee rabbigoodin badan u soo noqda wa yuxibu waxaa kaluu jecel yahay almutaahiriina kuwa isahira wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi qul waxaad ku tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel faatabicuunii isoo raaca yuxbibukum allah ilaahay baa idin jeclaan doona wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinnana dhaafi doona wallaahu ghafuurun raxiim wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi jalla fii culaah fasawfa mar dambe ayuu yaati laah ilaahay la iman doonaa biqowmin duul duulkaasoo yuxibuhum wuu jecel yahay iyaga wayuxibuunahu iyaguna rabbigood jecel wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamaayo fii sabiilihi jidkiisa u dagaalamaayo safan saf xaala ay yihiin kaannahum iyagoo aad mooda bunyaanun dhismayaal dhismo marsuusun la simay dhismo la simay oo laysku toosiyey iyagoo aad moodo wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi wahuwa ilaahay alkafuuru waa allaha dembi dhaafka badan ee alwaduudu yani kalgacalka badan ee addoomihiisa jecel addoomihiisa wanaagsanina ay jecelyihin isna addoomihiisa wanaagsan iyo khayrka jecel aayaadkana ikhwaanii wuxuu mualifku u soo arooriyey inuu ku sugo sifatu lmaxaba sifatu lmaxaba inuu ilaahay jala wacalaa u sugo صفة المحبna wa صفة فiعliyaة ثاabitaة للahi جaلa وaعaلا waa صفo فicli ah oo صiفaaتuلأfcaalka ka mid ah oo ku soo aroortay qur'aanka iyo xadiidka in badan ku soo aroortay waaya waxaanaynu ikhwaani baraarujinaynaa oo aad iyo aad muhiimah ilaahay جaلa وaعalaa maxabadiisa adoonku inuu helaa waa darajo aada iyo aada u qaali ah oo sida rasuulkeennu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama ilaahay markuu addoon addoomihiisa ka mida jeclaado malakuljibriil buu u dhawaaqaa oo u idhaahdaa hebel waan jecele adna jecleo kolkaasuu jeclaadaa malakuljibriille wuxuu u dhawaaqaa ahlu samaha malaa'igta samada joogta ilaahay hebel wuu jeceliye jeclaada oo kolkaasay iyaguna jeclaadaan mid markaa samada oo dhan laga jecel yahay buu noqdaa samada marka laga jeclaada ayaa dhulkana qabuul loo dhigaa dadku inay ku raalli noqdaan oo aqbalaan waaya sidaa awgeed baa haddii aada ogaatay ilaahay jalla wacalaa inuu maaragtay maxabo ku sifaysan yahay uu jeclaado addoomihiisa wanaagsan iyo acmaasha fiican waa inaad dadaasho aada ku dadaasho sidii maxabada ilaahay aada u heli lahayd waay ilaahay wuxuu jecel yahay awqaadda iyo wakhtiyada kuu doono wuxuu jecel yahay amaakinta iyo meelaha halkuu doono wuxuu jecel yahay aqwaasha iyo afcaashiiyo taacaadka kuwuu doono ilaahay wuxuu jecel yahay ashkhaasta iyo dadka kuwa uu doono waaya marka waa sifo ficli ah oo ilaahay jala wacalaa u sugan ahlu sunnati waljamaacana way sugayaan waxaasoo daliila ayaana u daliila qolyaha markaa ashaacirada iyo ahlulbidacu sifadan way diideen qaar markaa thawaab ku fasira iyo qaar ridba ku fasira iyo qaar iraadada u celiyo iraadatulixsaan yidhaahda iyo midba meeluu la maraba sifaadkan sifadan inaanay sugin ba ahlulbidacu isku waafaqsan yihiin waxaana la odhanayaa waxyaabaha taxriifaadka la timaadeen waa khilaafu daahiri nas waana khilaafu ijmaaci salaf daliil saxiixana uma haysaan sidaa awgeed ilaahay jalla wacalaa in loo suga ayaa waajiba oo khabarkiisan uu inooga warramay inuu cid jecel yahay yah cidduu doonana uu markaa jeclaado maxabo uu ku sifaysan yahay waajib waxaa inagu ah inaynu sidiisa u rumayno marka wuu ku sifaysan yahay maxabada ilaahay jalla wacalaa si u cuntanta oo u qalanta bijalaalihi wa cadamatihi subxaanahu wa tacaala waay maxabaduna waxay leedahay qaybo kala duwan ahlulcilmigu waxay idhaahdaan ilaa toban martabay leedahay maxabadu maraatibta maxabada waxaa ugu saraysa alkhulla sidaa awgeed baa waxa fiicnaan lahayd sheekhu sida cuthaymiin kuwa tilmaamaya aayaadkan inuu ku dara aayaddii khullada sheegaysayna watakhada allaahu ibraahiima khaliila waayo khulladaasi ilaahay jalla wacalaa uu khaliil macnii u ahaa waxa weeye khaliil uu ka dhigta nebi ibraahim iyo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam wa aclaa darajaati almaxaba wakadalika almawadda ayaa iyaduna ka mida maraatibta maxabada iyaduna way sugan tahay wa huwa alghafuuru lwaduud aayaddaa danbaynu ku arki doonaa mawadaduna waa khaalisu lmaxaba weeye waa maxabada saafiga ah ee baraxa tiran sidaasoo kale almaxaba ka mida maraatibteeda aliraada ayaa ka mida intaasiba way sugan tahay almaxaba almawadda iyo aliraada iyo alkhula maraatibta noocaasi waa maraatibtaa soo aroorta waxaa ka mida bay ahlulcilmigu yidhaahdeen maraatibteeda alcishqu ayaa ka mid ah ilaahay jala wacalaa miyaa laakiin lagu sifaynayaa ya waxay ahlulcilmigu idhaahdeen maya limaada liamrayn laba arin labadaba waa mida dee lafdiga cishqigu kitaab iyo sunnatoona kumay soo aroorin iyadoo ilaahay lagu sifaynayo wixii aan soo aroorinna waxa weeye dee inagu ma sugayno ya ma hee sugayno ilaa wax sugaya aynu helloo dee daliila waa talabaade cishqigu maxabo keliya maahae waxay culimmadu yidhaahdaan waa maxaba maca shahwa waa maxabo shahwadina la socoto taasina waa naqsi ilaahay jalla wacalaa uu ka hufaya marka qolyaha suufiyada ah iyo qolyihii cibaadada jeclaa waxaa hadalladooda ku soo noqnoqon jirta markaa cishqi ay ilaahay jalla wacalaa ku sifaynayaan ama u tiirinayaan laakiin sida saxda ah ilaahay jalla wacalaa loo sugi maayo kaa berigii hore markay dadka waaweyne fooxa dabka ku ridaan sidaa intay fooxa dabka ugu ridaan ayay odhan jireen caashaqa nebi salla caleyh ma garata caashaqa nebi salla caleyh macnihi waxaa laga yaabaa inay waxa weeye taa u jeedaan aayaddaa hore ee aayaadka aynu carabka marinay ugu horaysa wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay ixsaanka ayuu ina faray ixsaanka ayuu ina faray waxyaaba badan baana rabbi ka soo warramay ixsaankaa ilaahay uu ina farayna shay gaara kuma xidhin oo ma odhan waxaa ku ixsaan sameeya sababtuna waxay tahay liyufiida alcumuuma si cumuumu u faa'iideeyo ixsaanka wax waliba ixsaan buu u baahan yahay oo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay shay walba ilaahay in ixsaan iyo saba loo falo ayuu ilaahay qoray oo uu waajibiyey waaya waxaan ugu qaybsamayaa alixsaanu fii cibaadat illaah cibaadada ilaahay jalla wacalaa iyo daacada in ixsaan lagula yimaado macnuhuna wuxuu noqonayaa alityaanu biha calaa axsani axwaaliha wa akmaliha in loola yimaado cibaadadii iyo aacadii sida ugu wanaagsan ee ugu dhammayska tiran ayaa macnuhu u noqonayaa oo si fiican cibaadadii loo guto wakadalika ixsaan in lagu sameeyo mucaamalada khalqiga iyo addoommaha ilaahay jala wacalaa lala mucaamaloonayo marka mar haddaan laynu odhan waxaa gaarkaa ku ixsaan sameeyo meel walba ixsaan iyo wanaag ku sameeyo weeye si fiican oo sida sharcigu faray ah meel kaste dhaqankeeda u hagaajiyo o u toosiyo weeye sideedabana qaacida jirta la idhaahdo xadfu lmacmuuli yufiidu lcumuum haddii macmuulka la jaro ficilka macmuulkiisa ama mafcuulkaba cumuum buu faa'iideeya cala laraa'iki yanduruuna sariira dushood bay ka soo eegayaan soo ahlujannaa ilaahay ma odhan waxay eegayaan lama sheegin oo wax kastoo eegayaan ilaahay bay eegayaan jala wacala waxyaabaha eegayaan waxaa ka mid ah ahlu naarkii oo la cadaabayo oo la ciqaabayo soo ma aragti ayaa ka mid a wahaakada waxaa aayadda laga qaadanaya ixsaanka in lagu dadaalo iyo kuwa muxsiniinta ah ee samafalka ku dadaala khalqigana u samafala ilaahay cibaadadiisana ixsaan kula yimaadee ilaahay u caabuda sidii oo arkaayo ama iyagoo ay arkayaan alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak kuwa ilaahay jala wacala inuu jecel yahay marka ixsaankana ilaahay uu jecel yahy muxsiniintana wuu jecel yahay aayadda labaadee uu soo arooriye wa aqasiuu ina allaha yuxibu lmuqasiiin iyadana ilaahay cadaaladda ayuu ina faray wa aqasiuu cadaalad sameeyo weeye cadliga ku dadaala oo ilaahay cadaaladdaasuu ina faray in allaha yamuru bilcadli waalixsaan cadliguna siday dad badani u yaqaanaan ama u tacriifiyaan maaha iska ilaali dad badani cadliga waxay u yaqaanaan waxaa loo yaqaana almusaawa sinaanta waa in la sinaado cadligu maaha sinaan sharciguna waxa weeyaan markaa sinaan uu ina faray cadli buu ina faraayo sinaan inama faro waxaan filayaa xadiidkii ka warramaya hadiyadda awlaadda ayaa alfaadiisa qaar ay sinaantaasi ku soo aroortay laakiin meel kaloo ay ku soo aroortay ma garanayno laakiin cadli ayuu ina faraa sharcigu cadliguna waa maxay waa icطaau kulli dii xaqin xaqah cid kastoo xaqle xaqiisa in la siiyo weeye ma fahamta dumarkii xaq bay leeyihin xaqooda sii ragguna xaq bay leeyihin xaqooda sii madaxdii xaq bay leedahay xaqooda sii shacabkii iyo mijihi xaq bay leeyihin xaqooda sii waalidku xaq buu leeyahy xaqiisa sii caalimku xaq buu leeyahy xaqiisa sii kayari xaq buu leeyahy xaqiisa sii waa icطaau kulli jaarku xaq buu leeyahy xaqiisa sii walaalkaagaa muslimkaa xaq buu leeyahy sii waa icطaau kullin dii xaqin xaq cadaaladdu horta layna faray waa taa wey waay ina allaha yuxibu lmuqsiiina kuwa cadaaladda sameeyana ilaahay jala wacala wuu jecelyahay marka aayaddana ihbaatu almuxabati lilahi jala wacala ayaa laga qaadanaya wakadalika almru bilcadli walxahu calayhi baa iyadana laga qaadanaya halkaa waxaynu yar baraarujinaynaa laba ficil baa kala jira oo kala macnahay tahay in la kala ilaaliyo labadaa ficil waa aqasata haddii la idhaahdo hamse laga horreysiiyo ficilka qaafkiiyo siinkiiyo taada haddii hamse laga horreysiiyo oo aqasato la idhaahdo waa bimacnaa cadala cadaalad buu sameeye weeye waaqasituu markaa aqsado bay ka timi ma fahamte cadaalad sameeye isamkiisa faacilna muqsit buu noqonayaa muqsit aqasata yuqsitu fa huwa muqsitun ficil kalaa jiroo isagu ah qasata haddii qasata la idhaahdo hamsadaa hore laga tuuro muxuu noqonaya macnaheedu ya bimacnaa jaara wa alama buu noqonaya ulmi buu sameeyey ulmi ayuu sameeyey isamkiisa faacilna wuxuu noqonaya fahuwa qaasitun qaasit buu noqonaya sidaa awgeed qur-aanka waxay ku aragteen wa ama alqaasituuna fa kaanuu lijahannama xaabaa alqaasituun waa kuwii dulmiga samayn jira iyo xaqdarada shirkigu ugu horeeyo iyo xaqa ilaahayna waxa weeye maaragtay leexiyaan وqاaل تaعaaلى فma اsتقاmوا لkم fاsتقimuu لahm iن اllaha يحiب المتقيiن aيadana ilaahay wuxuu kaga waramayey waa suuraة الأنفaalo waa suuraةu towba cafwa wuxuu kaga waramayey heshiiska gaalada lala galo marka ilaahay wuxuu faray heshiiskaa la gasheen kufaartii quraysheed intay ku toosan yihiine iyagu aanay jebin idinkuna ugu toosnaada oo gaalada heshiis waa lala geli karaa haddii heshiis lala galana waa saddex midun saddex xaalo midun weeye saddexdaba ilaahay jala wacalaa qur-aanku ku sheegay xaaladda koowaad waa inay heshiiskii buriyaan hadday heshiiskii buriyaan iyo ballankii lala galay dee heshiis ma leh waina kauu aymaanahum min bacdi cahdihim waacanuu fii diinikum faqaatiluu aimata alkufri inahum laa imaana lahum lacalahum yantahuun xaaladda labaadna waa inay heshiiskii sidiisa u socodsiiyaan hadday sidiisa u fuliyaanna waa in sidiisii loogu fuliyo oo dadka muslimiinta ahi ballanburin aanay samaynin waa qadar oo arrinkaa ay aada iyo aada uga fogaadaan aayaddana ilaahay ku sheegay fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahu maadaasi horana waa maadii la odhan jiray masdariyatun ariy darfiyatun masdariya oo muddada ay idinku toosan yihiin heshiiska idina ugu toosnaada weeye mana bannaana in lagu ballan buriyo xaaladda saddexaadna waa in aanay si toosa u jebinin laakiin laga baqo inay jebiyaan oo tusaale ahaan dadka wararka soo gudbiye iyo ifafaalaha ayaa iyo qaraa'inta waxaa laga arkay inay doonayaan inay ballanburin sameeyaan ama waxyaaba taa muujinaya inay markaa ballanburin sameeyaan baa laga baqda maxaa la samaynaya kolkaa lagu ballanburin maayo laakiin waxaa la odhanaya waryaada waanu idinka shakinee ballantii aanu idinkula jiray ya waanu joojinnay wax ballan inama dhex taallo sidaa u ogaadaa la odhanaya waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambida ilayhim calaa sawa in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin halkaasaa ilaahay kaga warramay mar walba islaamku wuxuu diidayaa qof muslima oo cid heshiis la gala oo yidhi waynu isbadbaadinaynaa ama waynu isnabadgelinaynaa inuu ka dhex tooso isagoon waxba u sheegin inuu ka dhex tooso sidaa awgeed baa waxa weeye dadka wadamada gaalada intay tagaan oo ay sharciyadooda qaataan markaa baasaaboorradooda sharciyadooda ay bartanka u galaan dabeetana iyagii haddana dagaal ku bilaabaya ama qarxinaya ama tooriyeynaya ama dhex cararaya odhanaya arrintaa islaamka weliba u tiirinaya waa arrin baail oo aada iyo aada u xun soo ma aragtid oo waxa weeye sharciga ilaahay aada iyo aada uga fog weeye ya wax sharci ah ma aha cidda samaynaysaana hadday doonto haba niyad wanaagsanaatee laakiin waa cid jahli iyo indhala-aan diinta ilaahay waxa weeye kaga hadlaysa in allaha yuxibu lmuttaqiina ilaahay dadka mutaqiintaa buu jecel yahay taqwadana waxaa ka mida wixii ilaahayna faray in loo hogaansamo waayahay marka aayaddanna ilaahay maxaba inuu ku sifaysan yahay iyo taqwada iyo mutaqiintaba ilaahay inuu jecel yahay ayaa laga qaadanaya aayaddaa kale in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin ilaahay maxaba ayuu isku sifeeyey waxaan u jecel yahay laba qolo qolada koobaad waa atawaabiin kuwa ilaahay jala wacalaa in badan noqda oo tawaab waxa weeye waa siiqatu mubaalaqa oo waa ka in badan toobad keena markuu dembaababa ilaahay buu usoo noqonaya markuu dembaababa ilaahay buu usoo noqonaya qofkaa toobadkeenka badan weeye kuwaa ilaahay wuu jecel yahay qolada labaadna waa almutaahiriina kuwa isahira laba tahaarada labadeedii noocba la yimaada oo tahaaradu laba nooc weeye nooca koowaad waa aahaaratu alxisiya tahaaradan xisiga ahoo waxay koobsanaysaa qofku nijaasta iyo wixii maaragta xun inuu iska daahiriyiyo qurunka wakadalika inuu markaa maydho haddii maydhi lagu leeyahay ama uu maaragta weyse qaato waa ahaara xisiya la ydha ama ahaara badaniya ahaara macnawiya jirto qofku qalbigiisa waa inuu daahiriyo oo uu ka daahiriyo waxa weeye xasadka iyo xiqdiga iyo warxumada iyo riyaaga iyo waxa la wixii xun ee qalbiga gala wakadalika naftiisa inuu ka daahiriyo akhlaaq xumada iyo waxyaabaha sharciga gees marsan ee aan wanaagsanayn ilaahay jala wacalaa kuwaasina wuu jecel yahay ee jidhkoodana daahiriya qalbigoodana daahiriya iyo naftoodaba qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuna yuxbibukum allah aayaddanna waxa ilaahay jala wacalaa jacaylka uu cid jeclaanaya uu ku xidhay shardi aada iyo aada u muhiima shardigaasoo ilaa qofku uu ka soo baxa maxabada ilaahay aanu helahayn shardigaasi waa kee waa itibaacu rasuuli sala allahu calayhi wasalam qofku ilaa uu rasuulka raaco oo uu rumeeyo oo uu ku daydo maxabada ilaahay jala wacalaa heli maayo inuu ilaahay jeclaado ma helaayo waxaad tidhaahdaa haddaa ilaahay jeceshiin isoo raaca ilaahay baa idin jeclaan faatabicuunii yuxbibkum ullah faatabicuunii e in tattabicuunii haddaa isoo raacdaan hee yuxbibkum ullah ilaahay baa idin jeclaan doona wayakfir lakum dunuubakum weliba dunuubtiinana dhaafi doona qofkana jacaylka ilaahay uu jecel yahay ee uu sheeganaya hadduu dhabka yahay waa inuu rasuulka raaco sala allahu alay wasalam haddii kale wixiisu wuxuu iska noqonaya iddicaa iyo sheegasha ayuu noqonaya marka maxabada dhabta ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa qofku uu jecel yahay iyo ta beenbeentaa waxaa lagu kala garanayaa eesh raacista rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkii sharciga toos u raaca alla ilaahe kaasaa ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ka iska sheegta laakiin sharciga khilaafaana ma waxa weeyaan jeclo waa iska sheegasha wixiisu low kaana xubuka saadiqan la aactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu ya low kaana xubuka saadiqan la aactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu aayaddaa ka dambayse fasawfa yaأti illaahu biqowmi yuxibuhum wayuxibuunah waxaa laga qaadanayaa in maxabadu ay tahay haabitat min aarafayn ilaahay jala wacala uu jecel yahay waxa wanaagsan iyo addoomihiisa wanaagsan ambiyada iyo awliyada iyo saalixiinta iyo dadka fiican ilaahay uu jecel yahay yuxibuhum wakadalika ilaahay yuxabu waa la jeclaadaa isagana oo waxa weeye addoomihiisa wanaagsan iyo dadka fiicani ilaahay jala wacala way jecel yihiin soo maqli maysaan waxaa kaloo ahlulcilmigu ay baraarujiyeen ilaahay inuu adiga ku jeclaadiyo adigu inaad jeclaatay iyo maa saraysa ya dee isuma dhowa ilaahay inuu adiga ku jeclaado ayaa saraysa waayo waxyaabaha kuugu yeedhaya keenaya ilaahay jala wacalaa inaad adigu jeclaataa way fara badan yihin ilahay uu ku nicmey hadaad naftaada iyo caafimaadku ku siiyo nicmooyinku kugu deeqiyo usii fiirfiirsato waxay keenaysaa ilahay inaad jeclaato soo maha kadalika aada caabudo keligii adoo cibaadada u gaar yeelaya laakiin ilaahay adiga inuu ku jeclaado taa weeye shaniga weyne laysa shanu an tuxiba inama shanu an tuxaba bay ahlucilmigu odhan jireen shanigu maaha adigu inaad jeclaato mani waa arin laga sareeyo isbaylen waa loo baahan yahay inama shanu an tuxaba shaniga weynida badan leh waa in adiga lagu jeclaadood ku dadaasho sidii ilaahay kuu jeclaan laha jala wacala waxaana jirta asbaab alcalaamatu bnu lqayim uu ku sheegay kitaabkiisa la ydhaha madaariju saalikiinka oo keenta qofka ilaahay inuu jeclaado ilaa toban buu sheegayaa sababood hala muraajaciyo halagu dadaalo aayaddaa kale in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanu marsuus waxa ilaahay jala wacalaa uu ku ammaanay kuwa daraaddii u jihaadaya si siman oo saf ah oo muqaalafana leh ula dagaalamaya gaalada daacadiisaa jihaadkaa u fulinaya kuwaasaa ilaahay jala wacalaa uu jecelyahay aayaddan u dambaysee wahuwa alkafuur lwaduud laba magacoo magacyada ilaahay ka mida ayaa ku jira alkafuur waa allaha dembi dhaafista badan ee makfirada sifada la ydhaahdo ku sifaysan alwaduudna isaguna waa magac ka mida magacyada ilaahay laba siyood baanu u macnaysmaa ama loo macnayn karaa alwaduud in la yidhaahdo waa facuul oo bimacnaa faacilah alwaduudu ay ilwaadu waa ka jecel awliyadiisa iyo dadka wanaagsan waa ka jecel iyo in la yidhaahdo waa facuul oo bimacnaa mafcuula ee almawduud waa ka ay jecel yihiin ilaahay jala wacalaa addoomihiisa wanaagsan iyo awliyadiisa iyo ummad dadka uu abuurtay ee fiicani waa allaha jala wacalaa ay jecel yihiin labada macnabana waa saxoo waa ka aayaddaa hore ilaahay ku sheegay yuxibuhum wa yuxibuunah waa ka ilaahay ku sheegay waxaynu markaa baraarujinaynaa ikhwaani qolyaha ahlulbidacaahi sidaynu sheegnay sifadan waxa weeyaan markaa sifaadka ay diidan yihiin bay ku jirtaa oo ashaaciradu sifatu lmaxaba ma sugayaan waxaanay markaa u celiyaan iraadada ayay u celiyaan oo waxay odhanayaan iraadatu thawaab ayaa tusaalehaan looga jeedaa yuxibuhum thawaabiyo abaalmarin buu la doonayaa oo kale ay ku fasiraan ya qolyaha la ydhaahdo markaa muctasilada iyo jahmiyaduna iyagu maba sugayaan macaaliraade eh waxay leeyihiin hawaabkii baa loo jeedaa iyo wax la mida iyo ihaabadii iyo marka jawaabtu waxay tahay tan noocaasi waa khilaafu daahiri nas waana khilaafu ijmaaci salaf salafku waxay ku ijmaaceen sifaatkan ilaahay qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray in sidaasi loo rumeeyo loo wado oo aan la taxriifin oo aan la ta'wiilin ijmaacana ahlucilmi fara badan oo lagu kalsoon yahay ayaa soo raray wax daliilana uma hayaan taxriifka noocaasa qawaacid iyagoo ay isku hagaagaajisteen un mooyaane oo aan daliil noqon karin mooyaane laakiin wax daliilaho ay u hayaan ma jirto qofkuna walaalayaal ilaahay wixii ku saabsan wixii u sugan wixii aan maaragtay u sugnayn inuu cilmi la-aan kaga hadlaa iyo daliil la-aan waxay soo gelaysaa min alqowli cala allahi bikayri cilmin ayay soo gelaysaa taasina waa muxaram waan taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun waxaynu markaa haddaba baraarujinaynaa ifadaasi ifatu lmaxaba waa ifadii ugu horeeyey yani ifadii ugu horeysay ahlulbidacu ay diideen oo waxaynu nidhi markaas darajooyinka maxabadu ay leedahay qulada ugu sarraysa qolyaha mucailada la ydhaha sifaadka ilaahay diidana wixii ugu horeysee la maqlay sifaadka ilaahay ay diideen wuxuu ahaa sifatu lkhula iyo sifatu lkalaam buu ahaa oo waxaa la yidhi jahm ibnu safwaan ninkii macalinka u ahaa oo la odhan jiray aljacd ibnu dirham wuxuu noolaa quruuntii hore qarnigii taabiciinta ayuu noolaa ninkaasi ayaa wuxuu diiday laba sifo ilaahay qur-aanka ku sheegay oo ah sifatu lkhulla iyo sifatu lkalaam oo wuxuu yidhi ilaahay nebi ibraahim kama dhigan khaliil nebi muusena ilaahay jalla wacalaa lama hadlin buu yidhi labadaa sifo ayuu diidey dabadeetna waxa weeye waa la dilay oo culimmadii markay fatwoodeen inuu ninkaasi gaal yahay oo laba aayadoodoo qur-aana uu diiday iyo macnahay sheegayeen ayaa waxa weeyaan kow lagaga siiyo o lagaga aqturay ha yeeshee madhabkii halkii kumuu dabargu-ine nin la odhan jiray aljahm ibnu safwana tirmidi baa ka qaatay madhabkii ya waa kan madhabka jahmiyada loo nisbeeyo isagana rag baa kasii isna waa la dilay isagana rag baa kasii qaatay marka dadkan diidaya sifaadka ilaahay ikhwaani ama ashaacira ha sheegtaan ama maaturidiye ha sheegtaan ama muctasile ha sheegtaan ama firaqa kale ahlulbidaca ha sheegtaanee sifaadka ilaahay diidan iyo magacyadiisa iyo haddaad aragto halkaasay ku abtirsanayaan oo silsilatu tacdiil baa la ydhaha waxa isweydiin la ninkaasi xaguu ka keenay in sifaadka ilaahay la diido wuxuu ka keenay baa la ydhaahdaa wax ka bartay yuhuudda marka sifaadkan ilaahay la diidaya la odhanaya sidan loogama jeeda sidanaa loo jeedaa haddii sifadan la sugo waxanaa ka dhalanaya haddii caynkan caynkanaa ka dhalanaya caqligaa diidayo mustaxiil ka dhigayo meesha ka saaraya waxyaabahani waa ariiqatu tacdiila waxay ku abtirsanaysaa yahuudda ayaa sanadkeedu gelaya ma garateen waxaana sheekh islaam ibnu taymiya uu meelo kala duwan ku baraarujiyey laba madhab oo ka mida madaahibta ahlulbaailka waxa loo asaasay gebigoodaba in islaamka lagu dumiyo laakiin dee islaamkan lama dumin karo ilaahay baa ilaalinaya soo maha labadaa madhab waa madhabu ljahmiya ama madhabu ahli tacdiil ya waayo si kasta marka loogu taariikhayo yuhuud buu gelaya uu ku dhaadhacaya halkaasaa islaamka lagaga soo dhex tuuro oo waagii hore dadka muslimiintahay sifaadkan ilaahay qur-aankan iyo xadiidkan saxaabadii rasuulka loo sheegay mid keligo yidhi sidaa loogama jeeda sidaanoo looga jeeda lama hayo ma garata wakadalika taabiciinti iyo dadkii wanaagsana sidaasay ku mareen waa dambe ayaa lagu soo dhex tuuray waxaana arrin laga murugooda ah dad badani waxaa islaamka lagu soo dhex tuure la doonaya in lagu dumiye qasdiga xun laga lahaa ayay madhab saxa moodeen ya oo in la aamine ay waajib tahay taasina waa aqoon darada iyo jahli bay keensanaysa iyo sawaabka cilmiba ha lahaadaane dad badan ilaahay jala wacalaa inaan u waafajin madhabka labaadna waa madhab rawaafid madhab shiica arawaafid yaa shiicada rawaafida ah madhabkooda iyagana waxa loo asaasay sheeganaya inuu aalubeytka jecel iyo aalubeytna ma jecle eh iyagana in islaamka lagu dumiyo labadaa madhab labadaba taasaa loo asaasa kitaabu tawxiidkana waynu ku soo maray rasuulku sal allahu alayhi wasalam khudbadii uu khudbadeeyey intaanu dhiman shan ka hor yaa waxaa laga qaadanayaa radin labadaa qolaba uu radiyey soo maqlimaysaan waayo shiicada aynu sheegaynaa waa kuwa ummadan shirkiga iyo xabaalaha in la caabudo iyo xabaalaha in la dhiso iyo balaayadan sharciga khilaafsan waa kuwa u horseeday dadka suufiyaduna had iyo jeer khuraafaadkan iyo waxyaabahan kala duwan iyagay ka soo daldalaalan ka keensadaan ka soo waaridaan inta badan khuraafaadkan aynu ku aragna iyagay ka keenaan soo ma aragti iyo jahmiyadan sifaadka ilaahay jala wacala diiday qisada markaa ibnuqayimna uu nuuniyada ku sheegaayo ahlucilmi fara badan fara badan fara badan oo kalena ay sheegayaan ee ah ninkii la odhan jiray aljacd ibnu dirham inuu gowracay khaalid alqasriyu ninkii la odhan jiray amiirka ah oo maalin ciiduladxa ah intuu khudbadeeyo uu yidhi ayuha naasu daxuu taqabala allaahu daxaayaakum fainii mudaxin bikhaalid biljacd ibni dirham fainahu zacma ana allaha lam yatakid ibraahiima khaliila walam yukalim muusa takliima ya sanad laba sanad bay leedo labadaba dacfi baa ku jira labadaba waa daciif marka ahlucilmiga qaar waxay dhahdaan laba dacfi shadiida ku jiro labada ariiq isma xoojinayaan qaarkood oo yidhi labada sanad markaa way isxoojin karaanoo waa laysku kabi karaano way jiraan si kastaba ha ahaatee waa qiso aad iyo aada u mashhuura oo markaad eegto kutubtan had iyo jeer ictiqaadka gaar ahaan kutubta asaaniidda leh waa qiso ay adag tahay inaad ka weydo kitaab kasta oo kutubtii ahlucilmigii markaa ka mid a waa qiso aad iyo aada u caano weeye marka sifadaasi maxabada iyo khulada ayaa ugu horreysay waxay diidaan markii dambena sifaadka ilaahay way wada diideen ama badidooday diideen waxaan ku soo khatmiyaa casharkan maanta qoladaa shaaciradu sifaadka ay sugayaan ya waxaa la odhanayaa maxaa ku sugteen hadday idhaahdaan waxaanu ku sugnay kitaabka iyo sunnada waxaa la odhanayaa dee kuwan kalena sifaadka iyo kitaabka iyo sunnadaa sheegaya suga sifaadkan kale hadday idhaahdaan caqligaanu ku sugnay intanaanu sugnay waxaa la odhanayaa sifaadkan kale qudhooda caqliguu sugayaa suga hadday idhaahdaan sifaadkan kale yaa caqligaanu ku diidaynaa waxaa la odhanayaa oo caqligu haddii uu diido kuwanaa sugteen qudheeda haddii caqliga lagu diido maxaa ku jawaabaysa hadday idhaahdaan maya ee sifaadkan kale sidan iyo sidanaa ka dhalanaysa waxaa la odhanayaa kuwanaa sugteenna way ka dhalan kartaaye maxaa yeelaysa marka calaa kulli xaal waa tanaaqud iyo iska hor imaansho ayay noqonaysaa qofku inuu sifaadka ilaahay badhna sugo badhna diido cid kastoo sidaa samaysayna way tanaaquda ifaadka ilaahayna sideedaba waa min baabi mutamaailaat ma fahamti waa waxyaabaa isku mida waxyaabaha isku midka ana laba xukun lama kala siiye hal xukununbaa la siiya isku dariiq baa la mariya sidaa awgeed baa ahlu sunnuhu dariiqun bay wada mariyeenoo way wada sugeen waxaana ka madhab cad baailba ha ahaadee kuwa waxa weeye barhna diiday barhna sugay kuwa wada diiday halkaa ka wada joogsaday ayaa ka madhab cad soo ma aragtid marka calaa kulli xaal waxa weeyaan doodista kuwa lala doodayay iyo caddaynta madhabkooda baatilka ahi meelo kale ayaa lagu sii faahfaahiyaa kitaabkan markaa waxaynu ugu talagalay waxooga inaynu dul maro ictiqaadka ahlu sunnaha wasubxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين